mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta si rasmi ah tababar ugu fudhay ciidanka booliiska degmada afbarwaaqo ee gobolka mudug tobabarkan oo socon doono muddo ayaa lagu wadaa in sare lagu qaado xirfadda anshaxa iyo aqoonta ciidamada booliiska degmada afbarwaaqo iyo deegaanada hoos yimaada munaasabada daahfurka tobabarka ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tocday maamulka galmudug ciidanka booliiska dowlad goboleedka galmudug maamulka gobolka mudug maamulka degmada afbarwaaqo iyo qaar ka mid a bulshada qaybaheeda kala duwan maxamed cilmi gufaale taliyaha howlgelinta ciidanka booliiska galmudug ayaa ugu horeyn ka hadla tababarka maantay taarikhdu tahay sideed iyo labaatankii bishii shanaad waxaa halkan rabnaa inaad tababarkan nooga furtaan ciidanka booliiska deegaamada afbarwaaqo iyo degmooyinka magaalooyinka hoos yimaada ciidan laga soo diyaarshay ciidankaas oo shan iyo soddon askari ah oo boliis ah oo ay dowlad goboleedka galmudug ugu tala gashay in loo tababaro deegaanadaas si ay ammaankooda u sugaan gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen iyo gudoomiye degmo iyo dhammaan waxaan rabnaa ciidankaas maanta tababarkana in loogu furo dadka deegaanka ka soo jeedaana waxay u mahad celinayaan dowlad goboleedka galmudug u qorsheeyey in ciidankaa yar loo tababaro maadaama uu deegaan lama gaaraana oo fog u yahay annaguna ka hoggaan ahaan hoggaanka qorshaha iyo tababarrada booliiska waana laku soo wareejiyado iyo macallimiinta tiimkayga inaan u tababarno dhanka kale qaar ka mid ah bulshadii kasoo qaybgala ayaa bogaadiye ahmiyadda ay leedahay in degmada afbarwaaqo iyo deegaanada hoos yimaada loo sameeyo ciidamo booliis ah kuwaas oo amniga ka qayb qaata
aad ayaan ugu mahad celinhayaa dhammaan maamulka galmudug iyo saraakiisha soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya iyo wasiirka amniga galmudug iyo madaxa tababaradaba waxaad ku mahadsantihiin shaqada aad dalka iyo deegaanka aad u haysa waxaa kaloo laynka rabaa inaad tababarka aad layna tababarayo aad wakhtiga siisaan ahmiyadna aad siisaan si aad dad macnal u noqotaan qofku markuu tababarka jadiidka uu ku jiro waxaa la rabaa inuu dhabar adaygo waa ku mahadsantihiin inaad deegaankiinna iyo dalkiina u shaqaysaan ugu dambayntii axmed siciid gudoomiyaha degmada afbarwaaqo ee gobolka mudug iyo axmed shiro qoodaar gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee galmudug ayaa si wadajira u bogaadiyey dhisitaanka ciidanka booliiska degmada afbarwaaqo iyo deegaanada hoos yimaada waxaa i dhibaysa in la yidhaahdo askari dhibow ku jiray baa dibadda loo soo saaro oo akhlaaqiyan loo soo saaray intaan waxaan u malaynaya in akhlaaq ahaan loo soo xulay oo ugu horeeyaan inay tahay waxaan rajaynayaa maanta soddon iyo shan askari weeye boqolaal askari oo afbarwaaq loo tababaraya deegaanada hoos yimaada inaan sidoo kale aan uga furi doonno hadduu ilaahayd maxarumo kala duwan saaka waxaan ku faraxsannahay haddaan nahay afka gobolka anoo ku hadlaya waxaan ku faraxsannahay afbarwaaqo iyo deegaankeeda in loo helo ciidan bilow ah oo soddon iyo shan qof ah degmada afbarwaaqo ee gobolka mudug ayaa ka mid ah degmooyinka dhowaan ku soo biiray degmanimada galmudug waxaana hadda degmadaas ka hana qaaday aas-aaska adeegyada bulshada qaybahooda kala duwan